الحمد لله ثناء لله وصلاته اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف تيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير الباب العاشر باب كالطبناد في العدة والإحداد wuxuu baabu yahay ciddada dumarku ay ciddo tirsadaan iyo waxaa la yidhaahda ixdaad isbasaasin ama asayda soomaalidu u taqaano labadaas baa laga hadlaya ciddadu waa muddo islaamtu aysan guursanayn intii macnaha ou ninkeedii hore dhintay ama furay muddo ay ciddo tirsanayso xikmadda ku jirtana waxaa weeye riximkaas iyada riximkeedu inuu qaali ka yahay wax uur ah in la hubiyo oo ciddadaas markii la dhaafaa la garanaya inaysan uur jirin markaa waa guursan ka dhah haddii la ogaado in uur jirana ma guursan ka dhawey isbasaasin waxaa la yidhaahdaa wax allaale wixii isqurxina iyo waxyaalaha udgoon qofkii dumarkaa inay iska dayso sababtay iskaga daynaysana waxaa weeyaan ninkii qabay ayaa dhintay sidaa weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalmudallaqaatu gabdhihii la dalaaqay oo la furay yatarabasna way nagaanayaan bianfusihinna nafafyaalkooda halaathata quru'in bay nagaynayaanoo ay sabrayaan oo joogayaan saddex qur'i qur'i waxaa la yidhaahdaa halaathata quru' saddex dhiig ama saddex duhuri intay saddex daahir saddex dhiig helayso ama saddex jeer ay ma garanaysaa saddex duhri ay helayso ayay macnaha nafafyaalkooda nagaynayaanoo ma guursanayaan wey marka duhriga iyo xaydkaba quriga waa loo isticmaalaa hadday gabardha gabdhaha dhiigga hela ay tahay waa inay saddexdaa dhiiga hesho walaa yaxilu xalaalu ma aha lahunna gabdhihii an yaktumna inay qariyaan maa shay khalaqallaahu ilaahay u abuuray fii arxaamihinna riximiyaalkooda dhexdooda waxa ilaahay ku abuuray waase in kunna hadday yihiin gabdhuhu yu'minna kuwa rumaynayo rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe manaha riximka uurkooda waxa ku jira ilaahay baa ka warqaba iyo iyagaa isloog waxa ilaahay markaa riximiyaalkooda ku abuuray haddii uur jiro waa inaysan qarin oo iyadoo uurle maalan yar aan la dareemin aysan dhihin uur malihi iska guursan haddii xaydi jiro ay heshay inay duhrigii heshay waxaasoo dhan macnaha marka gabadhii la furo oo gabdhaha dhiigga caadadaa helaa ka mid ah saddex qur'i waa inay hesho saddex jeer waa inay xaysho weeyaan ama ha isku dhow dhowaadeen ama ha kala fogaadeen wa qaala jalla shaanu ilaahay wuxuu yidhi wallaahi gabdhaha iyo isna ka quusteen min almaxiidi xayd iyo dhiig gabdhaha ka quustay see uga quusteen dumar waaweyn weeyaan dhigga caadada ha dhaafay oo xaydkiiba ka dhammaaday waaya oo min nisaa'ikum dumarkiina ka mida gabdhaha noocaasa in irtabtum haddaa shakidaan fa ciddatuhunna kuwa ciddadoodu halaathatu halaathatu ashrin weeyaan waa saddex bilood saddex bilood bay ciddo tirsanaysaa mar hadday dhaaftay xilligii dhiigga wallaahi gabdhaha lam yaxidna iyana aan xaydinin oo dabci ahaanba gabdha waxaa jira aan dhiiggaba helinba dabci ahaanba iyagoo yaryarba amaba maahee yaryaraan ay yaryar yihiin gabar yar weeyaan dhiigga xilligiisa ma gaarin waana la furay la gabdha iyadoo ilmo yara nin waa lagu xiri karaaye gabdhaha noocaas oo dabci ahaan aan u xaydoyn amaba yaryaraan iyagana horeybay weeye jawaabtu oo fa ciddatuna alaaata ashhur weeya waa saddex bilood iyana saddex bilood bay tirsanayaan wa ulaatul axmaali kuwa uurarka oo saaxiibkaa ajaluhunna iyagana ajalkoodu iyo ciddadoodu an yadacna xamlahunna uurkooda inay dejiyaan wey gabadhi uur lena waa inay uurka dejiso warkiiba waa laguu soo koobay waxa weeyaan inay gabdhu gabadhu ka mid tahay gabdhaha dhiigga caadadaa hela haddii la furo waa saddex dhiig inay hesho hadday tahay gabdhaha aan dhiiggaas helinin oo maxaysan u helin awal waa heli jidhaye m- waa waa we waa g- qof weyn amaba maahe waa gabdho sidoodaba ilaahay usan ugu abuurinba inay dhiiggaa helaanba ama waa yaryar yihiin iyana waa saddex bilood kuwaan dambe o dhan waa wada saddex bilood waxaaba soo haray inay uur leedahay gabadhii uur le in la furay iyadana waxa weeya uurka inay dejiso weeyaan ama uurku bilow ha noqdo ama dhammaad ha ahaado goo xilligii uu uurkaas yimaado ayay ciddadii ka baxaysaa waa gabdhihii la furay wa qaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi idaa nakaxtum lmuuminaati gabdhaha muuminaadka markaa nikaxsataan uma dabadeedna dallaqtumuuhunna aad fudhaan min qabla an tamasuuhunna aad taabataan horteed idinkoo aan isarag mucaamala idin dhex marin aad gabadhihii sii daysaan famaa lakum ragow idinma ahaanin calayhinna gabdhaha dushooda min ciddatin wax ciddaayo tactadduunaha aad u tirinaysaan wax tirsiya wax ciddaayo oo gabadhaas ay gelaysa ma jiro nin baa gabar lagu xihay isla markiiba iyagoon isarag buu furay wax ciddaa ma leh wax ciddaa ma laha isla daqiiqadda dambe nin way gursan kadhaa kale famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha sababto aan wax riximkeeda laga hubinayaanba jirinba ilaa ismaba ay arag ninkii gabdhihii la furay weeyaan oo qabla dukholaadka ahaa kuwii hore oo saddexda bilood iyo saddexda qur'i iyo u- uurka dejintiisa iyo kuwaasna reer w- wada mucaamalooday oo waxay ahaayeen isarkay kuwaan isaragna waa kuwan wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi gabdhaha ilaa in la furay iyo in laga dhinto waa mid kuwii laga dhintay waa kuwan waladiina ragga yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mid ah ama minkum xaal idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas rag baa dhimanaya xaasas bay lahaayeen dee wax maalin kasta dhaca nin xaas leenoo dhinto yatarabasna gabdhahaas waa koranayaan bianfusihinna nafafyaalkooda oo guur iyo waxaasoo dhan waa ka koranayaan oo la imaanmayaan arbacata ashhurin wa cashraa afar bilood iyo toban beri afar bilood iyo toban beri weeye ciddadoodu gabdhahaas gabdhaha laga dhintay weeyaan gabdhaha laga dhintay waa gabdhahaan uur lahayn weeyaan hadday uur leedahay waxay la mid tahay iyadoo uur le iyadoo la furay oo markaa waxa weeyaan ciddadoodu waxa weeyaan an yadacna xamlahunna uurka inay dejiyaan gabar uurle waa isku ciddu inay uurkaa dejiso weeyaan ama ha laga dhinto ama ha la furo hadday inta laga dhintay aysan uur lahayn afar bilood iyo toban beri weeye waxaa soo hadhay gabar maalan nin bay ku xirnayd ismana ay arag waa laga dhintay tii hore aan sheegaynay waa la furo ciddo ma laha intaas nin baa lagu xihay marka saacaddii lagu xihay baa ninka waa dhintay iyago aan isra gabadhi ciddadeedu iyadu waa afar bilood iyo toban beri afar bilood iyo toban iyadu cidday leedahay afar bilood iyo toban beri weeye nooc tacabudiyaa ku jirta ciddooyinka iyo waxaan oo macnaha qofka lagu addoonsanayo oo xikmadda ku jirta ilaahay uun oo garanayo oo macquulul macnaa baan ahayn innagoo aynan garanaynba qaala abu hurayrata baa yidhi radia allahu canhu ijtamaca waxaa urura isku yimid abu salaamata wabnu cabaas labadaas saxaabi baa isku yimid radia allahu canhu wahumaa iyaguna yadkuraanay sheeg sheegayaan ana almarata islaan islaantaasoo tunfasu la umuliyey macnaha la nifaasiyey oo ilmo dhashay bacda wafaati zawjihaa ninkeeda intuu dhintay ka bacdi ayay iyadiina umushay bilayaalin dhowr hameen dhowr hameen markau mootanaa ninkii ayay ilmo dhashay xaaskiisa gabadhaa xukunkeeday labadan saxaabi sheeg sheegaya oo gabadhaasi dee dhowr beri ka bacdi bay haddiiba dhashaye ciddadii ma intay ugu dhammaatay oo uurkaa dejintiisa weeye mise ciddo kaley gelaysaa qaala ibnu faqaala ibnu cabbaas baa yidhi ciddatuhaa gabadha ciddadeedu aakhirul ajalayni labada ajalood ama labada wakti ka- kii hadba dambeeya weeye kii dheer labada wakti kii dheer weeyaan uurka dejintiisa iyo afar bilood iyo toban beri hadba kii badan kii soo hormara maha kan kale baa u ciddaa dhowr hameen ka bacdi hadday dhashay afar bilood iyo toban beri hadda ha ku ciddo tirsato kow haddii ma garanaysaa uurku muddadiisu badan tahayna uurka muddadiisaa badan ha qaadato hadba labada muddo kii dheer baa u ciddaa bu yidhi ibnu cabbaas وqاaل abu سلمةn wxu radي الله عanهu qad xallad gabadhaasi xalaal bay noqotay bilwadci dejinta mar hadday dhashay dhowr beri kabacdi ba ninku ha mootanaadee gabadha xalaal weeyaan ciddadii waa ka baxda fajacalaha waxay gudagaleen labada saxaabi yatanaazacaan inay dooda hayaan faqaala abu hurayra yidhi oo isna meesha yimid ana anigu maca ibni akhii walaalkay wiilkiisa ayaan waafaqsanaa ayaan yaan la socdaa bu yidhi laba nin baa isaga laba saxaabi mogta masalaa la isku hayaa yaa abu hurayra wuxuu wuxuu ku waafaqay ana ana maca ibni akhii bayidhi walaalkay wiilkiisa maciisaan aha bayidhi baan ku waafaqsana waay sidaasaa dhacday oo waa walaalkaasi waa abu salama abu salama sooma dhihin uurka hadday dhigto waa ciddadii way ka baxda anuu abu salamaan ku waafaqsanaa ba yidhi abu hurayre laba iyo waxay kala noodeen mid ibnu cabaas baa keligiis fabacuu rukayban bay direen ilaa umi salama u direen waa nin mawlaayo oo ibnu cabaas mawlihiisa aha kurayb iyo waa garanaysa rukayd baa la dhahaa yas'aluhaa xaalu soo weydiinayo umu salama u tag xaaskii nebiga soo weydii fa jaa'a waa tegi fa qaala wuxuu yidhi inna uma salamata intuu umu salama u tegay oo soo weydiiyey buu raggiis hayay ku soo noqday markuu soo noqday fa jaa'a waa yimid oo faqaala wuxuu yidhi inna uma salamata qaalad waxay tidhi nufisat waxaa la dhaliyey subaycatu gabadhii subayca la dhihi jiray ayaa la nifaasiyo umushay subaacadii alaslamiyyatu reer aslami ahayd bacda wafaati zawjiha ninkeedii intuu dhintay ka bacdi bilayaalin dhowr hameen ninkeediio dhowr hameen mootan ayay gabadhaasi umushay masaladii bay u hesho tabta iyagu ma garanaysaa iskuu hayeenoo kale ah gabarh noocaasaa jidhabay tiri fadakarad gabadhaas umushay waxay u sheegtay daalika arrinkaasay linabiyi u sheegtay sala allahu alay wasalam nebi allow waan umulay ninkiina dhowr beriba mootan yahay ma ciddaa i hadhay fa amarahaa nebigu gabadhaa wuxuu amray an tatazawaja inay guursato cidda kuuma hadhin baa layidhi wax ciddaayo kuu hadhay mar haddaa uurkii dhigtay cidda kuu hadhay ma jiro ninkeediiyo sariirta saaran gabadhu oo weli aan la dhaqin hadday ilma dhasho bes iyada ciddadii waa u dhammaatay hal daqiiqa ka bacdi hadday ilma dhasho waxa weeye ay uur lahayd ciddadii waa dhammaatay uurkaa dejintiisa ku dhammaatay rawahu alkhamsa walafdu tirmidiyi wuxuu ahaa wadacat subaycatu radia allahu canha gabadhii subayca la dhihi jiray way dejisay bacda wafaati zawjihaa ninkeed intuu dhintay ka bacdi bialaaثatin wacishriina aw khamsatin wacishriina yooman saddex iyo labaatan maalmood ama shan iyo labaatan maalmood ka bacdi bil aan dhammaynba ayay ilma umushay fatashawaqad waxay u cishqiday gabadhaas ilmaha dhashay linikaaxi guur inay guursatayba iska damacda ninkii hore mar hadduu dhintay fa unkira calayha waa lagu inkira maadoo haddeer ilma dhalay oo haddeer ninkaadi dhintay baa guur hadal haysaa baa layidhi fadukira daalika arrinkaasaa loo sheegay linabiyi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi nabigu in tafcal hadday samayso faqad xalla ajaluhaa ajalkeeda iyo muddadeedu waa xalaaloobay waa u bannaantaha weeyaan waa ay guursan ka dhaa wa taqadama fi sadaaqi sadaaqa iyo meherka markii laga soo hadlay waxaa inoo soo hormaray anna bna mascuudin cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu qadaa inuu xukumay cala mra'atin islaan dusheed maata zawjuhaa ninkeeda uu dhintay qabla dukuuli iyagoo aan isdukuulino is-arag waa gabar ninkii ka dhintay iyagoo aan is-arag qabla dukuuli bihaa iyada la dukuulo horteed wuxuu ku xukumay bilciddati ciddou ku xukumay gabadhaa ninkaa aysan is arag waa ay ciddo tirsanaysaa buu yidhi ibnu mascuud baa yidhi wa qaala macqil wuxuu yidhi alashjaciyu haakadaa sidaasuuna qada nebiyu nebigu xukumay sala allahu calayhi wasalam nebigaas sidaa xukumay oo gabadhii laga dhinto ciddatu wafaad baa laga rabaa ciddadhii dhimashada walow yaan gabar la is arkaba aysan ahaan marka waxa weeyaan warkaan markii lasoo koobo gabadha ciddada tirsanaysa inay uur leedahay iyo inaysan uur lahayn baa loo kala qaadaya hadday uur leedahay noocay doontaba ha noqoto uurka waa inay dejiso intaasay ciddada ku dhamaato ama ha la furo ama ha laga dhinto waa isku xugun uurkaa waa inay dejiso haddaysan uur lahayn markaasaa loo kala qaadaya in la furay iyo in laga dhintay haddii la furay haddii laga dhintay baan leeyahay afar bilood iyo toban beri weeyaan ciddadeed waay hadday tahay gabar kale markaas afar bilood iyo toban beri ayay noqotay hadday gabdhaha kale tahay waa inay xaysho saddex qur'i haddii kale saddex bilood addoontii baa soo hadhay gabadha xorradaa barkeed weeyaan waa loo kala barhaya tan xortaa ciddadeeda barkeed ayaa addoontu ciddo tirsanaysaa wixii kala barmi kara wey weli tirmidiyi wa abi daawuuda dalaaqul amati addoonta dalaaqeedu tadliiqataani laba dalqadood wey wa ciddatuhaa ciddadeeduna xaydataani laba xayd weeyaan waa innagii soo marnay xadiidkan oo aynu soo sheegnay marka laba dalqadood ay noqonayso dee ninka qabaa addoona ama nin xora hadduu qabo nin xora saddex dalqadood bu wax ku qabaa ciddadeeduna waa laba xayd haddii saddex xayd bay awal ahaan lahay saddex xayd lama kala bari karo xayd barkiis lama dhihi karo marka labaa la raacshay laba xayd baa layidhi laba addoone halkaas waxaynoo ku dhammaaday wixii ciddada ku saabsan intaa gabdhuhu ciddada ku jiraanna ma guursan karaan hadda waxaa badan gabdho ciddooyin iyo waxaa iskaga jira oo macnaha hadba qof iska guursanaya a lama ogola waxyaalaha khaladaadka ee dhibaatada keenayana ka midta sharciguna ma ogola halkan waxaa laga hadlaya ixdaadkii isbasaasinta can xumayd bni naaficin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi akhbaratnii zaynabu zaynabo binta abi salamata gabar la yidhahdaa ii sheegtay buu yidhi bi haadihi alaxaadiisi axaadiisan ahalaathi ahalaathati ee saddexda zaynaba oo nebiga rabiibadiisa ahayd rabiiba waa maxay hooyadeed buu qabay gabadhan guriga nebiga kusoo kordha calayhi salaatu wasalaam markaa gabarh fiqhi badan bay ahayd oo xilligeeda gabdhaha ugu cilmiga badan bay ku jir saddexdan xadiid bay ii sheegtay bay waa kuwaan saddexda xadiid qaalad waxay tihi waa xadiidka hore dakhaltu waxaan usoo galay calaa ummi xabiiba gabar ummu xabiiba la yidhaahdo zawji nebiyi nebiga xaaskiisa ahay sal alla alay slam xiina waktigii baan usoo galay tuwafiya abuuhaa aabbaheed loo absaday abuu sufyaan abuu sufyaan baa dhalay gabadhan umu xabiibada waynu soo marna gabadhaas aabbaheed baa dhintay fa dacad waxay u yeeratay bidiibin diib diibkaasoo fiihi dhexdiisa sufratun boroborow yahay dhiib iyo udug iyo barafuun boroborow aa moodid borboor leh macnaa midabka khaluuqun ah khaluuq nooc laysku dhex dardaray weeyaan oo amase hayruhu kayrkiis bedel iyo bayaanba fa dahanat way ka way ka subkatay minhu diibkii xaggiisa fa dahanad waxay uga subagtay minhu diibkii xaggiisii jaariyatan gabar gabar addoona meesha u joogtay bay u marmaris uma masad iyana way taabatay bicaaridayhaa labadeedaas dhinac labadeedaa hareed ayay dhinacyada aysaa u maris uduggii uma qaalad waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay maal li aniga ima ahan bidiibi diib iyo udug min xaajatin wax xiisa maanta udgoon inaan marsado baahiya xiisa uma qaba bayt aabbaheed baaba dhintae hayra anii anigu samictu waxaan maqlay rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay calal mimbari mimbarka dushiisa laa yaxilu xalaalu maaha liimra'atin islaan tuuminu billaahi ilaahay rumaynaysa iyo walyowmi alaakhir maalinka dambe tuxidu inay isbasaasiso xalaalu maaha an tuxidda calaa mayitin meyd inay isku basaasiso fowqa halaain saddex beri wax ka sarreeya ilaa calaa zawji ninkeeda mooyaane oo fataxuddu arbacata ashhurin wacashar afar bilood iyo toban beri ayay markaa isbasaasinaysaa haddii nin uu yahay waxaa ka dhintay islaanta afar bilood iyo toban beri waa isbasaasin ka dhah isbasaasintu waxa la wixi udgoon waa inay iska dayso barafuun cadar saabuun udgoon shaambo udgoon waxyaalaha noocaasoo dhan geedo udgoon oo dhan iyo dharka quruxda badan oo la qalqaato waxyaalahaas oo dhan sida kalese waa iskaga mayran kadhaa marka waxa weeyaan meyd kale hadduu yahay oo qofka qofka qofka dhintay uusan ninkeed ahayn saddex beri wax ka badan looma ogolo saddex beri isku basaasin kadhaa lakiin wax ka badan looma ogolo marka gabadhaan aabbaheed baa dhintay qaa'idkii weynaayo waxa weeye hogaamiyaha weyn ahaayo abu sufyaan qaalat zaynabu waxay tihi waa xadiidkii labaad xadiidka ilaa saddex xadiidoo macnaha saddex xadiidoo mid kasta saxaabi gaara looga warinayo sanad gaara ma aha kii hore umu xabiibaa laga wariyey kii labaadna waa kan qaalat zaynabu waxay tihi gabadhii macnaha nebiga rabiibadiisa ahayd uma dakhaltu calaa zaynaba binti jaxshi waan usoo galay iyana nebigaa qabay xiina waqtigii tuwafiya akhuuhaa walaalkeed loo obsaday gabadhii horena aabbaheed baa dhintay fa dacad yana waxay u yeeratay bidiibin diib famasad minhu way ka taabatay udugii bay xoogaa iska marisay uma qaalad waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay maa lii ima ahan bidiibi diib iyo udug min xaajatin wax baahiya uma qabo hayra anii anigu samictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahy calalmimbari mimbarka dushiisa laa yaxilu liimra'atin islaan xalaal ma aha tuuminu billahi ilaahay rumaynaysa iyo walyowmi alaakhiri tuxiddu inay isbasaasiso calaa mayitin mayd inay isku basaasiso bimacnaa an tuxidda fooqa halaatin saddex wax ka badan saddex beri ilaa calaa zawjin nin mooyaane arbacata ashhurin wa cashran bay isaga isbasaasinaysaa fa tuxiddu arbacata ashhurin wa cashr afar bilood iyo toban beri ayay isbasaasinaysaa waa xadiidkii labaad qaala zaynabu waxay tidhi samictu ummii baan maqla ummi salama ahayd gabadhaan zaynabaa umu salama dhashay nebiguna umu salama waa isagii guursaday marka abu salama dhintay taquulu waxay leedahay taquulu iyadoo le umu salama oo hooyaday a ja'ad imra'atun baa timid ilaa rasuuliillaahi bay u timid sala allahu alayhi wasalam fa qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah ina bnatii gabadhaydii tuwafiya canhaa waxaa laga oofsaday xaggeeda zawjaha ninkeed gabadhaan dhalay ninkii baa ka dhintay waqad ishtakad caynuhaa isheedii baana xanuunsatay gabadha il baa laga haya afa nakxuluhaa ma u indhakuulna indhakuulku indhaha waa u fiican yahaye daawo badan baa ku jidhe ma u indhakuulna gabadhaas ninkeedii baana dhintay qaala nebi wuxuu yidhi laa maya laba jeer ilaa saddex jeer baa arrintaa laisku soo celceli nebigu wuxuu lahaa markasta laa maya ilaa haddaan laga celin dumarka hadhowtii xanuun yarka oo kasta intay macnaha xujo ka dhigtaan bay isqurxin lahaayeen oo waxaan saliidan iyo waxaan iyo isku marinay iyo nakuulkan xanuun xanuun baa jira bay iska dhihi lahaayeen ka waa laga joojiyey baabkii o dhan inta ciddada lagu jiro xanuunse hadduu jiro rismi ah oo wax bannaynaya marka waa la isticmaali karaa daawo kale haddii la waayo marka waa loo ogol yahay baa lagu leeyahy nebigu wuxuu yidhi laa maya ba yidhi calayhi الsalaatu wasalaam uma qaala wuxuu yidhi nebigu inamaa hiya ciddadu un arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa cashrun toban beri weeyaan waa ciddade waa ciddat اlwafaat waa ciddada islaanta laga dhintay weeyaan afar bilood iyo toban beri haddaysa uur lahayn saasa ula soconayso marka afar bilood iyo toban beri baa samri la-dihin waqad kaanad waxayna ahaan jirtay ixdaakunna gabdhayahumiddiin fi ljaahiliyati jaahiliga gabdhayahumiddiin jaahiliga waxay ahaan jirtay tarmiid tii tuurta bilba bilbacarati xabad diga ah xabad saalaah ayay tuuri jidhay calaa ra'si alxawli calaa awali alxawli sanadka awalkiisa oo ra'siga awal waa loo isticmaala calaa ra'si alxawl ayay xabadiga ah macnaha tuuri jidhay qaala xumayd baa marka wuxu yidhi sanadka kugu jiray qultu lizaynabaa waxaan ku idhi wamaa tarmiim maxay u tuuraysaa bilbacrati calaa raasi lxawl macnaha ma maxay tahay macnaheedu wax sababta ay saala u tuurayso sanadka awalkiisa maxay u tuuraysaa wamaa tarmii bilbacra xabadigaa maxay u tuuraysaa calaa raasi lxawl xumayd haddaan ahay sidaasaan idhi baydu waa xumaydkii kuu warinaya xadiidkii faqaalad waxay tiri kaanat ilmar'atu islaantu waxay ahaan jirtay zaynabaa u warramaysa kaanat ilmar'atu islaantu waxay ahaan jirtay idaa tuwafiya canhaa oo qaaladaas waa zaynaba idaa tuwafiya canhaa zawjuha ninkeeda marka laga oofsado jaahiliga dakhalad waxay geli jidhay xifshan buul buul xifshi xifshiyada iyo meelaha shimbiraha galaano kale la socon lakiin adugu waab xuna yaa buul ah ayay geli jidhay walabisad waxay xidhan jirtay jaahiliga gabadhu markuu ninku ka dhinto shara hiyaabihaa dharkeeda kan ugu shar badan dhar la qaato midka ugu xun ugu fool xun waxaa tiiraanyo ay u muujinaysa weeye ninkeedii ka dhintay walam tamasa mana taaban jirin gabadhaasi diiban wax udugah walaa shay-an waxbaba qubays ma leh wejidhaq ma leh udug ma leh dhar fiican ma leh guri fiican ma leh waxaaso dhan waa ka fogaan jirta xataa tamura ilaahay ka madho bihaa gabadhaa sanatun hal sano laba-iyo toban bilood ayaa soo mari jidhay uma tu'taa waxaa loola imaan jiray bidaabbatin daabad noole oo waxa dhulka ku tukma shay ah ximaarin dameer aw shaatin neef arya aw dayrin shimbir wuxuun waxyaalaha dhulka mara ah mid ka mida dhihi jira halla igu yar halla iisoo qabto markii loo keeno fataftadu bihi way ismarmarin jirtay kaas loo keenay shimbirta ama neefka ariga ama dameerka taftadu way isku masixi jiray bihi midkuurka daabadaas loo keenay oo meeshii ma garanaysaa cawrada ahayd oo bay marin jiri shaygaas madaxiisa iyo afkiisa iyo faqallamaa waxaa yaraa taftadu inay ismariso bishayin shay shay inay isku masaxdo ismarisa baaba yarayd ilaa maanta shaygaas waa dhiman jira ilaa waa qof aan hal sano biyo ismarin oo qubaysan oo isagii oo dhan macnaha aan wax nadaafada lagu arag shaygaas ay madaxiisa ismarisay oo ursaday waxa weeyaan naftaa ka dhici jidhay naftaa ka dhici jidhay shaygaas saasaa dhici jidhay hal sano bay sidaa samayn jireen waa jaahiligaada waa diin la-aana ma ogtahay sidaasaa dhici jira wey guri ciriiriya dhar xun ma garanaysaa ziinadii iyo diibkii iyo udugii wixii o dhan la iska daayo waka shaygaasee macnaha isku nadiifin jidhadoo meeshaas madaxa ta u mariso bes shaygiina waaba dhimanayaa laabudda waay inta badan markay sidaas dhacday uma takhruju gabadhaasi waa bixi jidha fa tucdaa waxaa la siin jiray bacaratan xabaddiga ah gurigii xunkaa bay ka soo baxaysaa xabaddigaa baa loo dhiibaya fa tarmi way tuuraysaa bihaa xabaddaa digadaa xabaddaa digadaa ay tuuraysaa maxay ka waddaa digadaa xuntaa intaas in la eg ninkaygu uma qaban waxaa hal sano aan macnaha aan halkaa ku jira oo intaasoo dhibaataa qubays la-aan iyo aan ahaa iyo nadaafad la-aan xaqa u igu lahaa macnaha intaas xabaddaa digadaa xataa ma dhama intaan ka gutay xabaddaa digadaa wax dhan xataa kama gudan xaqiisii a saasay dhihi jire yaraanta macnaha waxay ku ishaaraysa xabadda digadaa macnaha ninkeedi waxa ay u samaysay inay macnaha wax weyn aysan ahayn xabaddaa digadaa wax ka liidata inay tahay xaqa lagu lahaa markii loo firsho wax weynoo lagu lahaa kale inay harsan yihiin hadday qaban kadha macnaha sidaasay ahaan jir marka calaa ra'silxawlidi calaa aakhirixawl iskaga fasiro sanadka aakhirkiisa awal xawl baa awal kugu soo sheegnay macnaa awal raasi waa loo isticmaala akhirna waa loo isticmaala haddase digada waxay tuurdhay sanadkii markuu dhammaaday uma turaajicu fa tarmii bihaa digadaasay tuuri jir uma turaajicu way noqon jirtay bacdu intaa ka bacdi maa shaad waxay doontay u noqonaysaayo min diibin udug ow hayri ah markaas mar haddii halkaas sana labaiyo toban bilood dhammaatay wax allaale waxay doontay udug iyo wanaag iyo wixii kale ah ayay markaa isticmaalaysaa macnaha saasay ahaan jireen marka waxaa gabadhan lagu canaananaya la gabadha mawinda kuulaa saasay ahaan jireen oo hal sanabaa saas macnaha isku dulsaadheen ninkiina inaad maaragtay iskugu basaasisaan oo wasakda iyo magaranaysaa aad ka gaadheen heerkaas xayawaankii idin idiin soo dhawaada inuu dhinto ya maca daalika maanta waxay leedihin gabadhii hadeer ninkeeda dhinto afar bilood iyo toban beri ba aan gaarin ma indha kuulna manaa loo indha kuuli mayo wey laa baa lagu jawaaba garanaysaa loo indha kuuli maayo wey hal sano oo weliba dhibaataa bay ahayd way rawahu waxaa wariyey xadiidka alkhams can umi cadiyata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxay tihi kunnaa waxaan ahay nunha kuwa laga nahiyo waa nalaka nahiyin jirnay an nuxidda calaa mayitin mayd inaan isku basaasino fawqa halaain saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawjin nin mooyaane oo isaga waxaan isku basaasinaynaa arbacata anshurin wacashraa afar bilood iyo toban beri walaa nagtaxila inaana indhakuulan ayaa nalaka nahin jir yaa indhakuulanina nala dhihi jir walaa nagtaxila walaa nagtaxila walaa natadayabo inaana diibaysan udug isticmaalin walaa nalbasa inaana xiran hooban maro oo masbuuqan la ranjiyeeyey oo ma garanaysaa sabqi la mariyey oo la hurudeeyey oo kalar iyo bulugyo la marshay ilaa hawba casbin marada casbiga la yidhahdo casbiga maradiisa mooyaane oo waa maxay waa macnaha dhar yaman laga keeno dunta ayaa rinjiga lasii geliyaa intaan la samayn dharka laba qaab baa loo sameeya maryaha midab kale maalan duntiyo halkaa taalla baa marka hore wixii kalarkii la raba inay marada kusoo baxdaa lagu ridayaa guduud iyo macnaha madow iyo buluug iyo wuxuu doona ha noqdo ranjigii baa macnaha lagu dhex ridaya iyo kalarkii dunta iyadoo lagu dhex riday ma duntiioo isbedeshay baa la samaynayaa maradii la samaynaya maradii sidii bay iskaga ekaanaysa waay marna maradii oo inta la sameeyey iskaba cad oo dunteed caadi tahay baa kabacdi iyadoo samaysan oo shaati ama khamiis ama cimaamad u eg baa la dhex gelinaya ranjigii labadaa qaab baa loo loo sameeya marka noocan waxa way foobal casbigu duntiisabaa macnaha ranjiga lagu dhex ridaya intaan marada la samaynin duntii isbedeshay oo midabkii qaadatay baa markaa la samaynaya waka ilaa foob casb waqad ruqisa lanaa waxaa naloo ruqseeyey cinda duhri dahaaro qaadashada agteeda ida اktasalad ixdaanaa midkana midanna markay mayranayso min xaydaha caadada ay ka mayranayso waxaana loo ruqseeyey fii nubdatin xoogaa nubda ah xoogaa qidca ah ayaa naloo ruqsay oo min kusti adfaarin geedka kusti adfaarka la yidhahdo ka ahaaday wax kastoo gabadha asayda ku jidha oo laga dhintay oo qurux iyo ziina iyo uduga looma ogola ilaa wax yar nubda ah oo markay dahaaro qaadanayso caadada ka mayranayso ay isticmaalayso oo maxay ah geedka kusti adfaarka la yidhaahdo oo meeshii dhiiggaan caadadaa u ka yimid baa karin yar oo geedkaa la marshay oo udug leh waa geed udgoon ayaa lagu dhaqayaa sidii raa'ixadii iyo urtii xumayd ay meeshaa uga dhammaato oo dhiiggu soo maray ayaa macnaha lagu nadiifinayaa taa waa nala ogola ayay tiri gabadhaani markaan qubays ka maqmayranayna xaydka iyo caadada laakiin wax kale uma dhowaan karno rawaahu alkhamsatu ila tirmidiya wallahu alaa aclam geedka haddaan lahayn wixii kaloo maarata hadda la isticmaalo baa la mid ah oo magaranaysa udug leh oo waxaas macnaha lagu nadiifinayo khaatimatun khatamana allahu bilkhayri fi sukna waannafaqati waxay khaatimo u tahay askunkii iyo nafaqadii gabadha la furay ama laga dhintay guri ma leedahay ay ku ciddo tirsato nafaqase ma leedahay gabadha haddii la furo dalaaquna yahay dalaaq rajciya oo aan la dhammaystirin dalqadihiis kaasaa rajci la yidhahda amaba ay uur leedahay gurina waa leedahay biilna waa leedahay nafaqana waa leedahay ama gabar baainaayo ama saddex lagu furay ama dalqadii ugu dambaysay lagu furay uurna aan lahayn khilaaf baa ka jira waa inoo imaan doona iyadana qaabka loola tacaamulayo qaala allahu tacala ilahi wuxuu askinuuhunna gabdhihii dejiye ragow min xaysu makaan sakantum aad degteen idinkuba oo min wujdikum helitaankiina daaqadiinna ah awooddiina meesha idinkuba degtaanoo kale awooddiina guryaha aad degtaanoo kale ah gabdhaha dejiye walaa tudaaruuhunna gabdhuhu waa gabdhihii la furay gabdhaha ayaga ha dhibinina litudayiquu inaad ku cidhiiridaan darteed calayhinna dushood guriga iyo nafaqada iyo haku ha ku dhibinina si ay marka dambe dhahaan war meeshaan kumama noolaan karne idinka ujeedadinu ay tahay biilka ku yareeya ama u diida guriga ku dhiba si ay marka dambe iskood intay u adkaysan waayaan u baxaan waragoo saaha samaynina mar ha idinka guudha idinka tagto sidaa darteed arrintaa ha u samaynina litudayiqu calayhin gurigii halkaa gabdhihii ku hele waa gabdha la furay wain kunna hadday yihiin gabdhuhu ulaati xamli gabdho ma garanaysaa uur saaxiiba oo uur leh fa anfiquu calayhina biila baa lihi markaa tan rajciyadaana biilka waa leedahay midaan la qabana oo uur kalena biilka waa leedahay xataa yadacna xamlahunna ilaa uurka ay ka dhigahayaan markaas nafaqana waa leeyihin gurina waa leeyihin can ilfuraycati bni- binti maalikin alqudriyi radia llah canha waa arrimaha hadda ayna anagu saa u isticmaalino dee gabadha haddii la furo gurigii inay ku ciddo tirsato dee maba ay taqaan ama dadkaaba la yaabaya gabadhi waa la furay maxay guriga weli kasii joogtaa ayay dhahayaan gabar la furay mayaa meesha fadhi ma yaal wey ha iska tagto taa lama rabo gabadhi waa inay ciddo tirsato ha gurigii bay ku ciddo tirsanaysaa kow tan labaadna waxa weeyaan hadday uur leedahay ama rajciye ay tahay biil baa la siinaya rufaycati binti maalikin alkhudriyi radia allahu canha anaha gabadhaasi ja-ad ilaa rasuulillahi u timid sala allahu calayh wasalam tasalu xaalay weydiisanaysa nebiga an tarjica ilaa ahliha ehelkeeda inay u noqoto fii bani khudrata ahaa ehelkaas reer bani khudra dhexdooda fa ina zawjaha ninkeedii bay ti gabadhaa ninkeedii kharaja waa baxa fii dalabi acbudin addoome raadraadintood buu ku baxa addoomow raadiyey addoommadaasoo lahu isagoo u sugnaa kuwaasoo abaquu dhuunteen addoommo ka cararay ilaa addoommadu waa dad laakiin sida xoolihii oo kale la leeyahay addoommo ka fakaday uu lahaabuu doonay xataa idaa kaanuu markay ahaadeen addoommadii bidaraf fi lqaduum mee la yidhaahdo meeshaa dhinaceeda markay joogaan cirifkeeda laxiqahum halkaasuu ku gaaray addoommadii cararay soo u cayrsanay marku gaaray waa addoommo badan isna waa hal ninay sayidkoodiba ha ahaadee faqataluuhu waa dileen ninkii raadinayey addoommadii lawaa rage ya waa arrin kaloo keentay ciqaab kalaba addoommo ka dhiga eh dee wax kaloo ka muuqda male moogta waa rag dadka xoog la-eg markaasay halkaa ku dileen isagii gabadhaan marka ninkeeda halkaasaa lagu dil gabadhaan marka waxay tidhi fasa'altu rasuulallahi baan weydiiyey sal alla ly slam an arjica ilaa ahli ehelkayga inaan iska aado reeraha nag fa innahu ninka dhintay lam yatruknii igama tegin fii maskanin guri yemliku uu leeyahay walaa nafaqatin bil haa makaan iyo marasho midna xoolo macnaha nafaqo waxba maaha iyabay tihi dee marka inaan reeraha iyaga iskaga cidda tirsado ayaan doonayaabay tihi isagayna dhimay niman baa dilay faqaala rasuulullaahi baa yidhi sal alla alay slam nacam orad iska tag kusoo ciddo tirso fakharajtu waa baxay bay tiri xataa idaa kuntu markaan ahaaday fi lxujrati qowladii nebiga oo amase fi lmasjidi masaajidkaba aana nebiga wax badanba ka soconaya aan islaam aaggii marayo dacaanii waa ii yeeray nebigu ow amara bi wuxuu amray in la ii yeero fadcuutu waa la ii yeeray low nebigaa la iigu yeero waa u imi faqaala wuxuu yidhi nebigu kayfa qultu bal maxaa tidhi iigu soo celi markii dhaweyta maxaa i weydiis faradatu waa ugu soo celiyey calayhi nebiga alqisata qisada allatii qisadaasoo dakartu aan sheegay oo min sha'ni zawjii ninkayga sha'nigiisa ah arrintii baan ugu soo celi faqaala ne wuxuu yidhi umkutii nagow joog fii beytika gurigaada gurigii lagaaga dhintay ha ka bixi xataa yabluqa alkitaabu kitaabku ilah ka gaaro kitaabku waa kitaabkee bimacnaa alkitaabu almaktuub almafruud arrintan lagugu faral yeelay ilaa uu ka gaaraya ajalo ajalkiisa waa maxay tan lagugu dul qoray yaa lagugu dul faral yeelay ciddada ilaa ay ka dhammaanayso reeraheyna ma aadi kadhib guriga lagugu lagaaga dhintay waa inaad joogto qaala waxay tihi gabadhii factad factadadtu waan ku ciddo tirsaday fiihi gurigii arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban beri baan fadhiyey wa akhbartu cusmaan baan u sheegay bi haadaa xadiidkaasi iyo arrinkaas fatabacse cusmaan faatabacahu waa raacay waqadaa bihi waana xukumay se cusmaan markuu dowladda hayay qisadaa isoo madha markaa u sheegay gabdhaha ila midkaay oo dhan sidaasu isaguna ku xukumay marka gabadha laga dhintay guri waa u waajibay baa lagu leeyahay waa gurigii looga dhintay hadduu guri aaminaya hadduusan aamin ahaynna meel kalaa loo rarayaa kolle inay baxdo lama ogola in la saarana lama ogola wa calayhi jumhuur asaxaba wataabiciin walfuqahaa walaa nafaqata lahaa gabadhan laakiin biil looma sheegin biil male waaya waagi hore waa loo dardaarmi jira wasiyatan liaswaajihim waa inagii soo markay dhaxal bay leedahay gabadhu waa laga dhintay ninkii xoolihiisaba dhaxal ku leedahay biilka dee ninkii kulaha ay kulahaydba dhimay daatadiiba kharaabta ay biilka kulahayde dee yaay biil ka qaadataaba weeyaan ninkii waa dhintay can faatimata binti qaysin radia allahu canha ana abaa ana abaa camar ibni xabsin in la yidhahdo dallaqahaa iyadou furay albatata go-naan dalaaqii ugu dambeeye wey anaa saddexba ku fura ama maahee saddexdii dalqadood tii ugu dambayso awal u harsanayd ayuu ku furay hal dalqad baa u harsanay iyadiina waa kufur walxal huwa qaabin uu maqan yahay isagoo maqan buu soo furay fa arsala ilayhaa waa u soo diray gabadhii wakiilahu wakiilkiisii fa arsala wuxuu u soo diray ilayhaa gabadhii wakiilahu buu usoo dira bishaciirin buuna la soo dira heed raashin heed la yidhahdo ayuu ugu soo dhiibay fa sakhidat waa carotay gabadhii hu oo wakiilkiiya ninkaas maqnaayo gabadha soo furay nin wakiilkiisa oo cunno raashin usoo dhiibay shaciir la yidhaahdo waa cunno heed la yidhaahdo oo weliba fiicanoo hadda dee etoobiyada aad bay ugu badanta hadda hargeysadaani waaba soo gaadhay waa laga helaya meelaha waa la kenkeenaa shaciirta qaabo badan baa loo isticmaalaa cunno cajaabi weyaan sharaab baa xataa laga dhigi karaa bahashaasaa marka yidhi ugee gabadhii waa furay markii gabadhii loo keenay oo wakiilka u keenay fa sakhidat way u xanaaqday hu oo wakiilkii wakiilkii bay ku xanaaqday fa qaala wuxuu yidhi wallaahi maa laki kuma ahaan caleynaa dushiyada min shayin waxba waxba naguma lihidbi intaan lafteeda asxaan lagu sameeyey bay ahayde waxaa nagu leedahay ma jiraan waay fa jaa-at rasuulalahi bay u tagtay sal ly slam fadakarat nabiga u sheegtay lahu nabiga u sheegtay daalika arrinkaa waxba naguma lihin baa laygu yidhi bay tir fa qaala wuxuu yidhi nabigu laysa maahan laka adiga calayhi ninka dushiisa nafaqatun biil kuma lihid ninka ninka isaga dee gabarh baa-inaa wey saddex lagu furay ama dalqadii ugu dambaysay gabarh baa-ina aan uurna lahayn waxba kuma lihid baa layidhi saasaa lagu yidhi fa amarahaa wuxuu amar an tactadda qole waxay leeyihin xataa gurina kuma leh waatana waxaa la amray an tactadda inay ku ciddo tirsato fii beyti umu shariik gabarh umu shariik la dhihi jiray gurige guriga gabadhaa tag buu yidhi isaga ku ciddo tirso uma qaala nebi wuxuu yidhi tilka islaanta tilka taasi gabadhaasi imra'atun weeyaan imra'adaasu yakhshaaha asxaabi asxaabtaydu ay daboolaan saxaabadaydaa u tagtay waa u galgalo gurigeeda aadaada islaan weyn oo khayr qabtay aada loo tagtegi jiray saxaabeeda marka gabadhaas rag badan baa usoo galay ha u tegine ictadii ku ciddo tirso inda cinda bni ummi maktuum saxaabiga la yidhahdo ibni ummi maktuum indhaha la-aa mu'adinkaha cabasa kusoo degaysay saxaabigaa gurigiisa tag fa innahu rajulun isagu nin wey acmaa indhoola tadbaciina waa iska dejin kadhaa fiyaabaki dharkaada ilaa kuma jeedee gurigaa ninkaa gurigiisa tag isagaa iskaga labisan kadhaa gurigiisa waa tegi kadhaa waka fa idaa xalaalti markaa xalaalowdi soo maaha fa aadiniinii isoo ogeysi xalaal markaa noqotido ciddadu dhammaatana iisoo sheeg qaalad waxay tidhi falamaa xalaltu markaan xalaaloobay ayaan dakartu lahu nebiga waxaan u sheegay inaan xalaaloobay waxaan u sheegay maya dakartu lahu nebiga waxaan u sheegay anna mucaawiyata mucaawiya in abi sufyaanaha iyo wa abaa jahm nin la yidhaahdo jahmin khadabaani inay labaduba isoo dooneen labadaa nin baa isoo golo fadhiisa bay tiri fa qaala nebi wuxuu yidhi amaa nebi allow ila tali ilaa qof hadduu guurka kaala tashado sidaa ugu fiican baa lagula taliyaa gabadhaa inaad guursadaan rabaa hadduu ku yidhahdo haddaad u aragtid inay ma garanaysaa isan dani ugu jirin waa uga naseexaynaysaa wax leeda iska dhaaf ama gabar baaba ku tiri ninkaa inaad guursadaan rabaa haddaa xumaan ku og tahay waa kala talinaysa nebiga labadii nin markii loo sheegay wuxuu ku yidhi ama abujahmi ninka abujahmi la yidhahdo falaa yadacu casaahu ushiisa kama dejiyo can caatiqii garabka haddaad guursanaysa iyo haddii kaleba ninkaa usha garabka kama dhigo ulbuu iska wataa maxaa looga jeedaa waa nin safar badan wey nin iska maqanoo safar badan haddaa rabtid ilaa ninkii safraa ushiisa iska qaadanayaa dee saa kula soco ama maahee safar loogama jeeda ushee usha garabka kama dejiyo waa nin dumarka laaya ush buu iska haystaayo waa ninka dumarka laaya haddaa ku guursanaysa labadaas miday noqotaba waa lagu fasira waay wa amaa mucaawiyatu mucaawiya maya fa suclukun isna waa cayr kaba ma haysto laa maala leh xoolamale wey sucluk macnaheedu fa cusluk wey cusluk laa maala leh xabad xoolaa male wey inkixii guurso aan kula taliye usaamat ibni zayd saxaabiga usaamihii shala aan soo maraynay usaamihina zayd ninkii madoobaadee ninka caddhalay haa isdhaleen ninkaa gurso fakarihatu way nacday ilaa usaame waxa weeyaan xoogaana ma garanaysaa nin mawlaab ahaa nin madowna waa aha nin reer reer qurayshana ma ahayna dee nin reer quraysh kala nool buu ahaayo dee macnaha dakhiil u ah- ku ah xoogaa bay dhibsatay fa qaala nabi wuxuu yidhi iska daa warka inkixi gurso usaamata fa nakaxtu waan guursaday gabadhaan war gabar qureysheeda waa guursaday bay tidhi oo fajacala allahu ilaahay wuxuu yeelay fiihi usaame dhexdiisa khayran khayr badan baa ilaahay iya waqtubidtu oo saa loo xarakeeyo waqtubidtu bihi waa la igu kantay waa la igu majeersaday ninkaas aa alla yaa heli karaa gabdhihii kale iyo ummaddiio kale dhan waagi dambe wada dhehe a waa la igu kantay oo macnaha guur nasiib la alla la heshay baa la- alla yaa ninkaasu kale heli karaba a waqtubidtu bihi a waa la igu kantay weeyaan guurka ugu fiicnaa inaan helay marka nebigu waa u naseexeeyey calayhi salatu wasalaam naseexadaasaana dadka loogu naseexeeyaa rawaahu alkhamsatu ila albukhaariya wa canhaa qaalad waxay tihi dallaqanii zawji waa gabadhii hore faadima bintu qays ninkaygu ay fur alaaan saddex saddexda wax waa lagu furi karaa laakiin hadhowtii baan dee qofkii soo ceshan karin wax dhiba male in wax lagu furo falam yajcal lii iima yeelin rasuululahi sal alla alay slam suknaa askun oo guri ah waa yadii guri gabar kale tag la yidhi walaa nafaqata nafaqana iima yeelin waka rawaahu muslim wa abu daawuud gabadhii saddex lagu furo marka waxaa laga qaata meesha baa-inah guri iyo nafaqa midna inaysan lahayn wa calayhi ibnu cabaas wa axmed laakiin jamaaca waxay dhaheen iyo maalikiyada iyo shaaficiyadu gabadhu guri waa leeda qur-aankaa sheegay inay guri leeda laakiin nafaqa ma leh oo waa kanoo laa nafaqat laysa laki calayhi nafaqatun baa lagu yidhi biil kuma lihid laakiin guri waa leedahay ku ciddo tirsato can abi isxaaqa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu jaalisan waxaan ahaa mid fadhiya maca alaswad ibni yaziid nin la yidhahdo maciis fi lmasjidi alacdami masaajidka weyn masaajidka weyn baan waxaan la joogay buu yidhaah nin la yidhaahdo aniga waxaan la fadhiistay buu yidhi aswad binu yaziid masaajidka weyn mataqan meesha ku yaal almasjid alacdam baa la dhaha masaajidka weynaa waa kuufa ku yaallaa kuufa magaalada kuufa masaajid ku yaalla wey wa macanaa la jiranka yagana waxaa ahaa ashacbiyu sheekh shacbi faxadada shacbiyu baa xadiisay bixadiidi faatimata binti qays xadiidka haddaan soo marno faatima bintu qays baa xadiis oo ahaa ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam lam yajcal inuusan u yeelin lahaa gabadhaas suknaa askun walaa nafaqata nafaqa midna fa akhada alaswad aswad baa wuxuu soo qaaday kafan hal kafsaca mugis oo min xasan quruurax ah faxasabahu wuxuu ku sayriyey ya faxasaba waa ku sayriyey hu oo shacbi ah bihi kafkii hal sacab muggi oo quruuraxa buu saa ugu sayriyey markuu yidhi nafaqana ma leh biilna ma leh gabadha noocaas hal sacab oo quruurxuu ku sayriyey wa qaala wuxuu yidhi weylak hoogaade tuxadiu ma waxaa xadiisaysa xadiisaysaa shee- sheeg- sheeg- sheegaysaa bimili haadaa kaasoo kale mayaa ummadda u sheegaysa qaala cumar ibnu khadaab baa yidhi bay radia allahu canhu laa natruku annagu uga tegi mayno kitaaballahi ilaahay kitaabkiisa iyo wa sunnati nabiyina nebiga naga sunnadiisa liqowli imra'atin islaan hadalkeed islaantaasoo laa nadri aanan garanayn lacallahaa waxaa laga yaabaa xafidad inay lacallahaa iyada inay mudanta xafidad inay xafiday aw nasiyad inay halmaantay gabar baa xadiidka sheegtay ma garanayn inay qisada xafiday iyo inay halmaantay gabar marka hadalkeed ee hadal uga tegmayna kitaabka ilahi sunnada nebiga lahaa gabadhaas waxaa u sugnaada asugnaa askun wanafaqatu biilna waaba leeda biilna waaba leeda askunna waa leeda laakiin aayaddu dee nafaqaday sheegtay aayaddu macnaha nafaqada waxay u sheegtay ee gabadha xaamilada ah ayay nafaqada u sheegtay yaa dee guri habays ka qaadatay abu daawuud kayaa qisadaa laga dabagelay qaala allahu caza wajal ilah wuxu laa tukhrijuhunna gabdhaha saarinina min buyuutihinna guryahooda ka saarinina walaa yakhrujna iyana yaysan bixin war gabdhow iyana yaysan bixin ha bixinina warragowna idinku gabdhaha saarinina ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin mubayina faaxisho iska cad inay la yimaadaan mooyaane faaxisho iska cad inay la yimaadaan mooyaane marka waxa weeyaan dee gabadha halmaan baa ka dhici karaa li gabadha askumbeelada marka gabadha xaamilada nafaqay askun iyadu waa leeda ilaa ilmaha ka dhigayso gabadha laga oobsaday ninkeedii dhintay askun bay leeda sida gabadha haddeer aan soo mareen oo kale ninkeedii addoommadu ka dileen laakiin nafaqa ma leh gabadha saddex lagu furay khilaaf baa ka jira waxaa soo haray gabadhii la rajciyeysay ee macnaha rajciyad ahayd aan weli la rajciyeysanoo hal dalqad ama labaa lagu furo gabadha xaas bay la mid xaaskaadu wuxuu kugu lahaayoo kale kugu leedahay wax kasta waa kugu leedahay weeyaan yaa wuusan ninku utegi karin mooyaan way ka furan tahaye wixii kaleo dhan oo gabdhaha waajibayay waa u waajibeen rawahu khamsat lilbukhaari wa qaala jaabirun bay radi allahu canhu dulliqat khaalatii habareertay baa la furo alaaan saddex baa lagu furay faqarajad way baxday tajuddu iyadoo goosanaysa naklahaa amara naklihaa timirteeda geed timireedkeeda miraheeda falaqiyahaa waxaa la kulmay rajulu nin iyadoo beerteeda iska aaday oo shaqaysanaysa ciddadiina ku jidha nin baa ka hor yimid fanahahaa waa ka reebay wuxuu yidhi jooji arrintan waa maxay shaqadaa gasha fadakara daalika arrinkaasi u sheegtay lilnabiy sal alla alay slam faqaala laha nebi wuxuu ku yidhi ukhrujii bax fajuddii guro oo jaro naklaki amara naklaki geetimiraadkeeda miraha mirihiisa gooso lacallaki waxaa laga yaabaa an tasadaqii inaad ka sadaqaysatay minhu xaggiis beerta markaad jadhid inaad qof miro iyo wax ka siiso aw tafcalii khayran amaba khayr inaad samaysaa dhici kadhee iska baxoo dantaada u baxo waa ku kaa marka gabadha ciddada ku jirta maalintii waa bixi kadhaa xaajay u bixi kadhaa dan ay yeelatay waa daruuro haddii daruuro ay tahay weeyaan waqad dayalna alkhaatimata bibidca axaadiida baanu macnaha ku daylaynay oo macnaha faraq dheeraan u keena halkan axaadiis dhowra oo faa'iidaynaysa xaasaska in wax la siiyo inay waajib tahay carruurta in wax la siiyo dadka shaqaalaha kuwa waka waa kuwaana marka can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi afdalu sadaqati sadaqa waxaa ugu fadli badan maa taraka wixii ka taga qinan qaninimo waxaad macnaha ka kaaftoomi kardhig oo aa meeshii aan faqri ka jirin ee hodantinimo ka taga walyadul culyaa gacanta sarraysaa khayrun ka khayr badan min alyadi suflaa gacanta hoosaysa gacanta sare oo waa tan wax bixisa baa ka fiican gacanta hoosayso macnaha wax la siinayo oo baryootamaysa wabda ku bilow biman tacuulu dadkaad taakulaysid oo taageedhid ku bilow waxbixinta oo biilkoodu saaran yahay taquululmaratu islaamtu waxay leedahay dadkii weeyaan imaa an tudcimanii niyaho inaa wax iquudisid wa imaa an tudalliqanii inaa fidhid labadaa midu saasay leedahay markaa nafaqadii waa kugu waajib wayaquululcabdu addoonkuna wuxuu leeyahay adcimnii iquude wastacmilnii iga caamil yeelo igu shaqayso cunanaysi wayaquululibnu wiilkii wuxuu dhahaya ninku dhalay adcimnii iquudi ilaa man kumaa tadacuni iiga tegaysa adaay dhalay faqaaluu waxay dhaheen yaa abaa hurayra samicta haadaa kaa mayaad ka maqashay min rasuuliillaahi mayaa ka maqashay sala allahu aleyh wasalam nebiga ma ka maqashay qaala wuxuu yidhi laa maya haadaakani min kiisa abi hurayra abi hurayre kiishkiisa weeyaan kiish ii buuxo aniga cilmi iiga buuxo baan ka soo saaray bay idhahe ee nebiga kama maqal rawaahu lbukhaariy wa axmed waxa weeyaan iyagoo jaxdinaya macnaha nebiga mayaa ka maqasha ma meel kaleo macallin kaleo aan nebiga ahayn miyaa anigu leeyaha wax ka barto hadda ayaan kaleo ka maqlay hadda haddaana nebiga ka maqal kiishka abi hurayre aan ka soo saaray haa waa jaxdin macnaha dee abi hurayre cid kaleo wax ka bartaba maba leeba dee nebigaa laga maqlay weeyaan calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan marka ninku hadduu waxba waayo oo mucsir noqdo dee markaa waxba ma hayso xaaskiisa ama ha faaruqdo ama ha joogto ama ha la kala geyo hadduuse mucsir noqdo xaaskiisu inay u sabidho ayaa fiican baa lagu leeyahay oo aan la kala geynin can cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nabiya sala allahu alay wasalama kaana waxau aasay nebigu yabiicu kii gada nakla bani nadiir reer bani nadiir timirtooda wa yaxbisu waa xabisi jiray nebigu liahli ehelkiisa wuxuu u keydin jiray quuta sanatihim sanadkooda quudkiisa hal sano waxay noo ku noolaan lahaayeen oo kayd ah baa loo dhigi jiray dee waxaa la gadayaa waa saamigii nebiga alayh salatu salaam tuulooyinka waxyaalaha ilahay usoo celiyey xaasaska nebiga waxaa loo keedin jiray hal sanad biilkood wax waa la kaydsan karaa reerka iyo martida iyo wax waa loo kaydin karaa tawakulkiina anfirmayso la dhimay qofka haddoo wax kaydiyo tala saarashadii ilaahay buu ka baxay oo muxuu wax meelow dhigta lama dhahayo maxaa yeelay tawakulku waa xagga qalbiga wax ka sakayso waxaan qalbigaada ha ku xidhin ee waxaa qalbigaada ku xidhaa ilahay xaggiisa waxa jira iyo kalsoonidiis iyo aaminaadiis sacyigan iyo waxkaysigan iyo socodkaanna waa asbaab caadiga madluubo la dalbay bal waajibun waa lixikamin kaiirati rawahu lbukhaari can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha ana hindan gabar hinda bintu cutbata la yidhahdo yaa garanaya qaala waxay tii yaa rasuula allah waa abu sufyaan xaaskiis gabadhay khatarka ahayd weeya hinda bintu cutba saxaabigay beerkiisa cunta macnaha waa gabadhaani dee intaysan islaamin xaaladyadu waa cuslayd xamze iyo iyada wixii kala maray ina abaa sufyaan bay tiri rajulun waa nin ninkaasoo shaxiixun bakhayl ah walaysa maaha yucdiinii kii isiiya maa yakfiinii aniga wax igu filan aniga iyo wa waladi ilmahayga waa nin gacan adag ilaa maa akhadtu waxaan ka qaata mooyaane minhu xaggiisa walxali wallaahi yaclamu usan garanayn isagoo aan ogeyn walxali wallahi yaclamu isan ogeyn waxaan jeebabkiisa iyo guriga wax yaalla iyo isagoo aan ogeyn dee annagu biilka iskaga darsanno aan iska qaadanno mooyaane sida kale wax nagu filan nama siiyo ee waxaas dee aan ka qaato isagoo aan ogeyn ee ka warran bay tiri nabi allow isagoo aan ogeyn qaala wuxuu nabigu khudii qaado maa yakfiiki adiga wax kugu filan iyo wawaladda kii ilmahaada adiga iyo ilmahaada wax kugu filan qaada bilmacruufi si wanaagsan waa laguu fasaxayna inta isdhahda wax kastoo u leeyahay iska qaadane waa bilmacruuf si wanaagsan inta inta idinku filan oo keliya qaadato saasaa lagu yidhi waxa weeyaan marka amarkaasaa la siiyey marka wixii ceebahaasoo kale ah haddii dantu keento waa la sheegi karaa ninka waa nin bakhayla bay ta islaantu inay qaadan kadho macnaha iyaday carruurteedu wax ku filan xoolaha ninkaa siin waaye wax ku filan ka siin waaye oo ninkooda ah oo gacanta adag waa u bannaan tahay illaa isagii baa gabood falay oo isaga wixii heli karaa iyagii wixii ma garanaysaa waajibkooda aan dhammaystirin rawaahu waxaa wariya ashaykhaani nasalu allaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa assidra watawfiiq asr iyo waafajin oo khayrkana waafajiyo wallaahu ilaahayba aclaa sarayn badan wa aclamu cilmi badan tama waxaa taam noqday aljuz athaani juskii labaad wa ciddatu axaadiidihi axaadiistiisa tirsigeeduna hamaanuuna wa halaaa miatin wa alfun weeyaan kun saddex boqol iyo sideed kun saddex boqol iyo sideed wayelihi waxaa la xidhiiri doonaa aljuz athaalith juskii saddexaad ayaa ku xiga waawaluhu waxaa ugu horeeya oo ka bilaaban doonaa juskaasi kitaabu alxuduudi waddiya xadda sida kitaabka xuduudda sheegay iyo diyooyinka magta iyo waxyaalahaasoo dhan ayaa halkaa ku xigi doona weeyaan wallahu subxana wa tacala aclam